jamaal waad mahadsan tahay madaxweynihii hore madaxweyne trump waxaa gobolka georgia uga furan dacwad oo ah doorashadii labada kun iyo labaatankii faragelintii uu ku sameeyey marka waxaa dembigii markii baaritaankii soo dhammaaday waxaa laga wacay inuu iskeeno maxkamadda marka sida lagu wadana wuxuu tegi doonaa maalinta khamiista ah oo maanta maanta ayuu tegi doonaa oo khamiis ah marka kadibna sidii hadba uu ahaan jiray nidaamka ayaa la marsiin doonaa laakin waxaa laleeyahay tan waxay ogeera duwan tahay in tii hore faruna laga qaadi jiray tan laakiin in sawir laga qaado ayaa dhici kartaa laleeyahay marka siduu nidaamka ahay ayuu mari doonaa lacag laba boqol oo kun oo doolara laga dhigay kadibna wuxuu kusoo bixi doonaa beelkaas dacwadana marka halkaas ayay ka bilaabanay muddayna qaadan doontaa adiga kiiskan uu socon doonaa sida laleeyahay waa tahay laakiin nin la xiray oo xabsi la geeyey ma noqon doono oo inta dibadda uu joogo ayaa dacwadiisu ay socon doontaa ilaa iyo go-aan kama dambaysa laga gaaro in uu dembiga lagu soo eedeeyo oo galayo in kale
ha maya ma noqonayo nin inta xabsiinta la xiray xabsi la geliyo waayo dembiga lagu eedeynayo weli laguma cadaynin marka waa inay maxkamadii bilaabato howlihiisana sidii uu tartankii madaxtinimadu ku jira caadu iskaga wadanaa ilaa maxkamadaas intii ay furmato maxkamadaas markay furmato dembiga lagu caday dembiga lagu helo markaas wixii laga yeeli lahay ma markaas la ogaan karaa laakiin hadda maya waa tahay waxyaabaha lagu eedeynayo ee georgia dacwaddan ay kaga bilaabantay maxay tahay hore waxaan u ogeyn in dacwado d c uu imaan jiray dacwado kale ay ku furnaayeen arrintan maxay kaga duwan tahay dacwadahaasi
jamaal waa mahadsan tahay dacwaddan horta waxay dabada ku haystaa dacwadooyinkan kaleo loo haystay doorashadii labada kun iyo labaatankii ay tartameen asiga iyo madaxweyne biden oo asiga doorashada looga adkaaday tii ayuu ku qanci waayey marka wuxuu sameeyey ninka xogeyaha ka ahay secretariga ka ahay election stateka oo georgia ayuu telephone kuga hadlow leeyahay waxaan u baahanahay codad marka waxaa loo fasirtay inuu ninkii handaday handadaad ayay ahayd xitaa telefoonka markaad dhegeysato luuqada iyo ereyada la isticmaalay intaba marka doorashadaas ayuu faragelin ku sameeyey statekaas taas waayo marka tii oo muddo la baaraya ilaa laba sano iyo xoogaa tii ayay maatay marka in daawadii halkaas ay kasoo baxdo waxay kaga duwan tahay su-aasha maxay kaga duwan tahay dacwadooyinka hore dacwadooyinka hore tii new york waxaa lagu haystay qof oo dumar ah iyo businesskiisa waxyaalo ku saabsan qof dumar wax dhexmaray isaga iyo businesskiisa waxyaalo ku saabsan tan oo d c iyo florida ka socoto waa tii tan d c ka socoto waa lix iyo tobankii january sorry lixdii january shadihii ka dhacay aqalka capital hillka oo la weeraray oo iyadana afahanteeda daba socota doorashadii labada kun iyo labaatanka looga adkaaday tan oo florida waxay ahayd documentiye oo oo sir culus ay ku qoran tahay oo amniga qaranka ah ayaa markuu shaqadii xafiiska ka baxa white house wuxuu qaatay gurigiisa kadibna wuu diiday inuu soo celiyo marka taas ayaa lagu haystaa documentiyaas inay dad kala arkeen iyo sababta u qaatay ilaa hadda waxyaalaha lagu eedeyna lama yaqaano waxay tahay laakiin documentiyaas ina meesha u qaatay tan georgia waxay uga duwan tahay dacwadooyinkan oo dhan waxa waaye stateka ayaa iskale georgia doorashadii ayuu farageliyey oo statekaas marka waxaa laleeyahay doorashada tiiska oo oo oo georgia wuxuu uga duwan yahay dacwadooyinka kale ko waxaa laga yaabaa in masawir laga qaado maalinta maalinta khamiis markuu imaado waxaa kaloo dhici karto markii maxkamadda oo ay bilaabato in tvda loo furo tvda caalamka dhan laga daawado midda saddexaad ugu muhiimsan oo aad oga duwan tahay kiisas kalena waxa waaye haddii lacal ay dhacday in dembi lagu helo oo trump dembigaas lagu cadeeyo lagu xukumo waxaa laleeyahay madaxweyne maraykanna ma masaarixi karo stateka governorka qofka stateka governorka kaana ma masaarixi karo marka rag masaarixi karta ma laha taas ayay kaga duwanta waana midda looyaradiisa ay aada ugu dadaalayaan mar walba in kiiska georgia ay xoogga saaraan dabcan in la xaqiijiyo dacwadda xilliga kama dambeysta ay gaari doonto mudday qaadan doontaa waxaana laga yaabaa soo maaha in doorashada ololaha hadda lagu jiro ee doorashada dhici doonta sanadka soo socda inay gaarto amaba ka daba marto ma laga yaaba way u badan tahay waayo madaxweyne trump dhowr meelood ayay dacwado oga fureen washington d c georgia new york florida iyo kuwa dad kala shakshiyaad ay ku wadaan marka waxaasoo dhan sida loo loo maanaj garana ama loo maamulaayo kalendarka oo maxkamadaha ayay hadda ku xiran tahay laakiin waxay u badan tahay inta badan dacwadooyinkan inay jiitanaan oo wakti qaataan asigana waa nin aada mashquul u ah oo yani nin madaxweyne soo noqda wuu yahay haddana haddana hadda ayuu rabaa inuu kusoo laabto xafiiska markale tartan madaxtinimo ayuu ku jira wuxuuna aada uga horeeyaa xisbigiisa dadka asiga madaxtinimada kula tartamayo raba inay kasoo dhexbaxaan oo la tartamaan labada kun labaatan iyo afarta madaxweyne biden